dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington iyo toddobaad kale oo uu marti noogu yahay weriye maxamed aweys muudey boqorka bartamaha qaybtan maxamed aweys muudey waxa uu si gaara uga sheekeynayaa intii uu ka yaqaanay iyo saamayntii gaar ahaaneed ay isaga ku lahayd fankii allaha u naxariistee xaliima khaliif magool maxamed aweys mudday soo dhowow mar kale dhegaystayaasha waxaad aad uga dharjisay fankii banaadiriga ahaa fankii faca weynaa ee saaxiibka allah u naxariistay cabdalla nuuraddiin axmed oo sida waraysiga aad ku sheegtay isaga aad kugu soo barbaariyey aadna codkiisiiba aad yeelatay oo qaybo badan aad iska shabahdaan sidoo kale waxaa taabatay allaha u naxariista isagana maxamuud xaaji cali gaywarow oo isna aad wax badan fankiisa aad ka ogeyd waxaan rabaa qaybtan ugu dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee waraysigii dheeraa ee toddobaadyadii lasoo dhaafay aan sii daynayn inaan kusoo xirno bal guud ahaan fankii soomaalidaad ku dhex jirtay tiyaatarkii qaranka oo ahaa goobtii ay ku kulmayeen fanaaniintii dhammayd hobolladii abwaaniintii dhammaan meeshii laisugu imaanaya aad muddo dheer dhex joogtay waxyaabihii kaa yaabiyey ama fanaaniintii markaad isku soo xooriso marka laga reebay intii aan ka hadalnay fanaaniintii kale aad tiyaatarka ku kulmi jirteen kuwoodii aad daawatay kuwooda aadka maaragta aad fankooda ula yaabto yaa ka mid ahaa allah u raxmadee xaliimo khaliif cumaraa kamid ahayd magool laakiin abwaaniin fara badana jiray horta dadka badana heesaya caasha waxaa ka horreeya abwaanada oo ayaga ahaa kuwo lafdhabar u ahaa fanaanka waayo haddii abwaanku aanu miro u dhiibin fanaanku ma heesi karo waxaan taariikhda ku darsanayaa abwaaniin fara badan oo ka mid ahaa cusmaan aadan cusmaan asgari maxamed yuusuf abwaan miicadbi gani macleesh maxamed cumar huryo cabdullaahi jiriye sooraan bisbaas bide xasan xaaji cabdullaahi xaaji xasan xasan ganey haddii ilaah idmahayo cabdiraxmaan dheere maxamed aadan dacar cabdikays rag badan oo maxamed cali kaariye ka mid yahay saciid xarawo ka mid yahay cabdidhuux yuusuf xasan ka mid yahay rag fara badan rag fara badan oo cabdiqaadir cali cigaal ka mid ahaa seen oo faarax dhubad cabdullaahi qarsha bad ay ahayd fanaaniinta abwaanada ayay ahayn kuwa nuxurka iskale ee fanka uu ku soo baxay waayo abwaanadeena waxay ahayn kuwo maskaxdooda degan tahay oo waxa ay soo qoraan ay yihiin wax dadku ay aad uga heli jireen sidaa awgeed anigu badankooda waan daawan jiray inkastoo xilligaasi ay weriyayaal ka ahaayeen allah u raxmadee maxamuud maxamuud jaame m m j iyo asxaab axmed cali askar iyo rag fara badan oo markaasi iga horreeyey oo ka mid ahaa weriyaashii qaranka soo maray oo tiyaatarka xilligaasi lagu furay marka waxaan kuu sheegahayaa anigu fanaaniintu waa isoo kamiday ahaayeen saynab xaaji cali siigaale baxsan oo kale marka arku waa dhalaali jiray xaliimo khaliif magool sidoo kaleento runtii waxay ahayd fanka baalashiisii codka boqoradiisii ayay ahayd saare axmed jaamaac khadra daahir maryan mursal ciise bootaan axmed cali cigaal salaad derbi you cant imagine fanaaniintii qaranka hobolada waabari hibe maxamed hudoon hiba nuur ah oo runtii dhuuxii lafaha ina dhalaali jirtay qalbigeen ina farxad gelin jirtay shankaroon axmed yuusuf segel baa kamid ahayd laba si qamar cabdullaahi xarawa kamid ahayd nasaada cali cunaabi allah u raxmadaha ka mid ahayd fanaaniintaasi oo dhammaantood ah fanaaniintii howlada waa beri oo aan kala yaraysan oo qaarkood fanaaniin jabuuti ahaa oo faadimo axmed dhibil ka mid ahayd oo runtii yacni aamine feer xuseen ku jirtay dad fara badanoo fanaaniinta gabdhaheenna aad loo jeclaayo qadro daar ciiga ka mid ahaydoo allah u raxmade lama soo koobi karin marka waxaan kuu sheegayaa anigu runtii waxaan aad u jeclaa allah u raxmade xaliimo khaliif cumar magool oo ahayd fanka baalashiisii codka boqoradiisii cajiib maxaa ku jeclaatay magool wallaahi habka actionka iyo markii maslaxa lasoo koro iida iyo allah u raxmade saade cali warsame waxay ahayn masraxiyadda dadka markay soo koraan ee dadka aad ugu heli jireen oo ay ka cuslasiinayaan actionka ay bixinayaan ayaa waxay ahayd wax aad iyo aad loogu farxo taasi ayaa keenaysay marka attractionka dadka ay kusoo jiidanayeen indhaha fanaaniintaasi oo runtii haddana codkoodu aad iyo aad loo jecla marka xaliimo khaliif allah u raxmade waxay la soo heestay fanaaniin fac weyn oo runtii aan la soo koobi karin magool waxay ahayd fanaanada ugu heesaha badan dhinaca gabdhaha marka loo fiiriyo waxaana la soo haystay fanaaniin waaweyn oo kamid ahaa cismaan cabdikariim cismaan gacalo boqorkii codka maxamed suleymaan tubeec axmed cali cigaal xasan aadan samatar maxamed yuusuf salaad maxamed sharfi salaad darbi maxamed mooge liibaan allah u raxmade axmed good shimbir maxaa kacaya waxay ahayd fanaanad dhinac walba buuxin jirtay magool marka aad baan u jeclaa codkeeda ma garantay heesaheedina waxaa dareele haddii middaa u jeclaa waa kuu sheegayaa haye haye haye ku dhufo ku dhufo luuqnoo ku sheeg heesaheeda way fara badnaayeenoo mid mid ka dhacda ma jirin haye ku aniga luuqee waxaan jeclaa hagardaamada hagardaamada guurka haatan yaa ka mas-uula hees ee ku jirtay oo een, abwaankii ee, cabdiraxmaan qulbaawi baa iska lahaa een, een, eh, hagardaamada guurka heestaas waxay ahayd taariikhdu waa buur badda aanan celino berya lama ilaawi naftaad baa xasoora bukaan uga maciinta ku beer naxayse hakadayn baridada nadway ladnaate kalgacayl kambaasaad ma bogsiin karaysaa ayay leedahay axmed cali cigaala markaas ay isa qaadayaan cigaala markaas heesta ku daadinaya wuxuu leeyahay waxaad iigu baaqday ballantaadu fududaa beer la xawsi weynaa beer la xawsi weynaa riwaayadaasi hagardaamada guurka haatiya mas-uula Cajiib.
ayay ku jirtay ee run cajiib ahayd Cajiib.
heesaheeda kale kelikelida ah waxaan aad u jeclaa oo runtii taariikh igu reebtay oo aan ku soo xasuusta daadadaan jeclaa jiray habeenkii kolay tahay hurdaa kaama seexdo umaagaaga beena hayaalay horkeena sida hilaacmayaay horteedkii u baqayo hiradkii ka muuqdo hircalele degayo kalaan ku hinqanaya farxad kuugu heesa haboono habone halistii wadnaayo halbowlahaad wareentayo warna imahay side halistii wadnaayo halbowlahaad wareentayo warna imahay side habeenkii kolay tahay Hmm.
urdaa kaama seexdo umaagaaga beena ayaa la ii horkeena
habeenkii kolcii tahay goodkama seexdo magagabeena ay allayi horkeena habeenkii kolcii tahay goodkama seexdo magagabeena ay allayi horkeena sida geel horweyn hawsare la geeyo isagoo hamuun qaba kan wada hareeriya ugu heesay kuray ayaan ku hinqanaya nafta ku hibeeya aboono aboono sida geel horweyn hawd sare la geeyo isagoo hamuun qaba kan wada hareeriya oo ugu heesay kuray ayaan ku handalaya farxad kugu heesa aboono aboono aadna hobq baananiyo hadan hayda tuurine may hagcar baxaysa habeenkii kolay tahay gobamaseexdo magagabeena ayalayyorkeena
heertaasi caasha ibraahim aadan cashacuud runtii taariikhay igu leedahay maxaa yeelay waxaan soo xasuusanayaa jeceylkaygii ugu horreeyey
marka ma wara- ma waraaqaad ku qori jirtay mise intaad cajlad ku duubtaad diri jirtay ood boostada geyn jirtay si ay u gaarto xaafadda kugu dheggan boostada boostadaan gey jirna boostada saxab ayadoo qorana mise ayadoo duuban oo coda iyadoo qoraala qoraala qoraala Ay.
cod ku jirna cod waxaa waaya jansuura cod ma gaadinays waa inaad jansuura soo marsiisaa shangaaniya tegi jirna haye haye marka markaad markaad warqadda boostada ku ridda barafuunnaba ku buufin jirtay si hadhow uga soo carafto warqadda marka la furo
barafuun nabiga xilligaas si lagu helo waa dhib dhibkeedu badnaa yacni laakiin xoogaa yaroo ilaahu naga aqbal ahaan dhihi jirna
Maxamed waxa Awa- weeye haye xaliimo khaliif markaan kaaga hadlayo magool waxa weeye heese badan bay laheedoo dadka markay qaadaysa saameyn ku yeelinaysa saameyn heesaha saameynta leh ee dadku markay maqlaan ee hurdada kasoo kici jireen waxaa ka mid ahaa heesta halkuu dhigeedu yahay n, eh, muxuu ahaa xaqood garabka haysa ilaa kugu gargaara xaqood garabka haysa ilaa kugu gargaara gurmad male qayaamo goorba goortii ka dambaysamay kula soo godaa waleegeesiran waag gadakaroon gaashaan dhigeeniyo shicibkow gorfeeyo guuldarada raggii dhigay maxaan kaga gabaynaa gudcur in lagu rido galshiro in lagu rido midkeeba aad u garateen waa gar waa gar waa gal ilaa waa gar ilaa ruux waliba wuxuu u geystay baa laga gudayaa ruux baba wallaahi taariikhi eed saaxibi ah cajiib cajiib cajiib cajiib waa jalbootee maxamed awa ismuday micnihii micnihii ma- Waxaan- ma era- waxaan- ma erayada ma ma erayadaa ku taabanaya ma jawigii baa ku taabanayay ma xusuusaha aad soo martaa maxaa dareenka ku jiraa muxuu yihi dareen ku jira wuxuu yahay qof waliba wuxuu geystay baa laga gudaya oo run weeyaan waxa weeyaan waxay ahayd xilli yacni loo baahan yahay qof walba qofkuu ka gardaran yahay in laga qabto sharcigu ma aha wax dadka lagu ciqaabo wuxuu ahaa wax dadka lagu hanuuniyo oo lagu kala dhiciyo lagu kala dhiciyo waayahay heesaha magool saad sheegtay iyada ugu heeso badnayd allaha u naxariistee fanaaniintii hobolada waa beri gaar ahaan gabdhaha dhinaca ragga ma hubo laakiin heese badana waxaa jira qaarna raadii muqdisho loo qaaday qaarna tiyaatarkii laga qaaday qaarna munaasabado gaara een, lagu qaadi jiray weli adiga janis ma u heshay inaad magool oo heesaysa inaad raadiyaha ka maqasho maahane ama tiyaatar ka heesaysa ama goob fogaaraha ka heesaysa oo kale aan tiyaatarkii ahayn inaad ka qayb gasho ma kuu suuro gashay waa suurto gashay magool xaflado badan oo mas-uuliyiin fara badan oo madaxdii qaranka ka mid ah ayay ka wada qaybgeli jirtay gabadhii madaxweyne maxamed siyaad bare allah u raxmade ee markii la guursanayayna goobjoogay ka ahayd Een, ee, taariikhda waa dhaxal een, muxuu ahaa een, xilli cajiib oo cana maxamed siyaad bare la guursanayayna goobjoog bay ka ahayd heeso badan oo masraxiyada iyo qaybo kale oo aroosyo ay xaflada lagu kala dhigay meelo kala duwan oo xilligaasi jirtay oo hindian ocean ka mid tahay ya ayaa jirtay curoobo ka mid tahay lagu dhigay jubbaland lagu dhigay tiyaatarka lagu dhigay Een, way badnaayeen marka een, ma ahayn een, meel yar kumaan arkin magool muddo dheer baan daawanayay ilaa shir kale ofishaale aroos lagu dhigay goobjoogan ka ahaa african village aroos ka dhacayay goobjoogan ka ahaa oo aroos markaasi cabdinuushi maxamed isxaaq iyo xaliime aadan xirsi teera isguursanayeen maxamed aadan xirsi teera walaashiisa uu guursanayay cabdinuushi maxamed isxaaq cajiib Een, heestii ugu horreysay aad qaaday ee magool ay wada qaadayeen axmed cali cigaal heese kalaa jira oo axmed cali cigaal iyo magool ay wada qaadeen haddaad qaar ka xusuusato tusaale oo kale hees waxaa jirta ay magool aad ugu daadinayso Een, tii hadaayan aad aad qaadaysay waxay ahayd heesi oo daadaysa oo axmed cigaal waa daadinaya laakiin waxaa jirta mid ay magool ku laadayso Een, axmed cali cigaal oo ay leedahay hanqaltaaga kibiirkiyo hawafaaliskaagii aad ku sii hungowdide hay jacaylka wada hayso igaho i wada hayso
way badnaayeen riwaayadahaasi ma ahayn wax aan halkan kusoo koobi karno agardaamo guusa waxaa kamid ahayd waxaa goronyacow shuga ubadka ubadka war ma soo koobi karno anigu waxaan jeclahay oo kale boqorkii codka maxamed suleyman heesta isla qaadaan araamidu araamidu isoodidan ah ma imanataydo anaan anaan ku egte anaan anaan ku egte waxa weeyaan heese cajiib ahaa oo intaan hadalka ku jirto.
aamusnaayoon ama ama kaagsana kaagsanaabu ama kaagsanaabu waktiguna ordaayo waayu yoote war anugu kicin nacaas
aramidu aramidu isoo ridan axmadi maiman manaagtaydo agtaydo waryaahe masiibada adduunyadayda u macalina ma garata ay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad
asalkaba jacaylku intuu ugubkaygu yahay intuu ugubkaygu yahay eenu urkayga agelin oogada ku sii fidin asalkaba jacaylku intuu ugubkaygu yahay intuu ugubkaygu yahay eenu urkayga agelin oogada ku sii fidin aramidu aramidu isooridan madimani agtaydo aramidu aramidu isooridan ah madimani agtaydo ana annan aan ku egte ana annan aan ku egte
ayaa mahandaraada anfacadi ka go'aayo anfacadi ka go'aayo hambado habaabo waniga askoobe ayaa mahandaraada anfacadi ka go'aayo anfacadi ka go'aayo hambado habaabo waniga askoobe aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo annaan ku egte annaan annaan ku egte
marka waxaan kuu sheegayaa caaso allah u raxmadee fanka maalashiisa codka boqoradiisa xaliim maqliis magool intaas aan kusoo koobaynaa fanaaniinteenii kale waaweyneed ee baxsan iyo ay ka mid ahaayeen een, asxaabtii kale mataqaana faadimo cali nakruuma iyo dad hadda waaweyn oo soo maray xareede ismaaciil guni oo kaleeto een, taariikhdu waa dhaxal ma dhammaata weligeed een, looma kala yaraysan gabdhaha soomaaliyeed fankoodii ma garan intaas ayaan ku hakanayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan oo marti igu ahaa weriye maxamed aweys muudey boqorka bartamaha intaan toddobaadka dambe haddii aan la idmo mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh ammaano allah
amkani nasiibka waxabaabulaaye waxabaabulaaye waa wada amaarado dhibaatada adduunkuye amkani nasiibka waxabaabulaaye waxabaabulaaye waa wada amaarado dhibaatada adduunkuye aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo anaan ku egte anaan anaan ku egte anaan anaan